إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay madaafiici ku weeraray qaar ka mid ah ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka galgudud iyagoo meelo kalena weeraro ka geystay burcad dhac geysanaysa ayaa waxay kusoo badanaysaa xaafadaha magaalada muqdisho maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa walaayada galgudud ku wareejiyey muqararka dugsiga dhexe mid ka mid a culammada diinta ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay fasaadka iyo dhaqan xumada kusii baahaysa deegaanada uu ka taliyo maamulkaas haweeney baadiriyada ayaa jaamacad ka furatay magaalada hargeysa taas oo ay ku faafiso diinta nasaarada warka dibaddana qarax dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay waddanka ruushka inta waa qodobadii warka waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxaay weerar madaafiic loo adeegsada ku qaadeen ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka galgudud iyagoo weeraro kalena qaaday madaafiicda ayaa waxay ku hubatay saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaa oo ay aada u ilaaliyaan waxay khasaaraha ciidamada jabuuti gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin diryaanka madaafiicda ayaa waxaa laga maqlayay garoonka iyo magaalada dhuusamareeb iyo weliba deegaanada u dhow dhow xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa madaafiicda isla beegsatay ciidamada jabuutiyaanka ah ma aha weerarkii ugu horreeyey ee waxaa jira weeraro kale oo foolkafoola iyo kuwa madaafiic loo adeegsaday oo horey loogu qaaday ciidamada jabuuti ee halkaa ku sugan geesa kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xale waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafada daalow ee degmada howlwadaaga in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal culus la beegsadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow dagaalkaasi wuxuu qayb ka yahay dagaalada isdabajooga ah ee ka dhankaa ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waxaa xusid mudan intii dagaaladu socdeen in kenyaatiga askar badan laga dilay habeenna aanay hurdo ku ladin oo ay yihiin mid weerar ku socdo iyo mid keebla yuurar oo ka baqaya in lasoo weeraro madaxweynaha dalka kenya uhuro kenyatta ayaa dhowaan asigoo la kulmayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah waxa uu sheegay in ciidamadiisu aanay ku aadin kuwa xarakada shabaabul mujaahidiin aanayna ka hortegi karin warkaasi waxaa caddeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib kulan labada nin ay ku yeesheen magaalada mombasa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya ay qoriga caaradiisa ku haysato isla jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay dagaal ku qaadeen amaba la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaa dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur dagaalkaasi wuxuu ahaa mid qorshaysan oo muddo socday ciidamada etoobiya ee xudur ku sugan ayaa weerarada ka dhankaay waxay noqdeen kuwo isdabajoog ah weerarkan waxa uu kusoo beegmayaa xilli ciidanka etoobiya ee gudaha soomaaliya jooga maalinba maalinta ka dambaysa niyajabka ayaa uu sii badanayo maadaama gudaha dalkooda dagaalo xoogle ay ka socdaan mid ka mid a culammada ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay fasaadka iyo dhaqan xumada kusii baahaysa deegaanada uu ka taliyo maamulkaas sakariyo cumar ayaa ka waramaya xilli dhaqan xumada iyo fasaadka uu ku sii baahayo dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyadoona maamulkaasi uu yahay maamulada sida weyn ugu dadaalo hergelinta dimuqraadiyadda laga soo minguuriyey wadamada reer galbeedka ayaa waxaa arrintaasi ka falceliyey qaar ka mid ah bulshada ku nool dhulkaasi sheekh aadan sunni oo ka mid ah culummada gobolada waqooyi galbeed ee dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay xarumo lagu sheegay kuwo dhaqan kuwa oo ku yaalo magaalada hargeyso islamarkaana lagu faafiyo fasaadka iyo dhaqan xumada sheekh ayaa waxa uu muujiyey halista ay arrinkaasi u leedahay bulshada gaar ahaan dhalinyarada haddaba waa kana sheekh aadan sunni oo arrimahaasi ka hadlaya xarumaha dhaqanka reer galbeed lagu bacraminayo waa bacramin dhaqan galbeed waa bacramin dhaqan gaalo ee xarumo dhaqan loogu magacaabo iyadoo dadka loo foojirigaraynayo laakiin lagu barbacriminayo dhaqamadii gaalada meelaha aan sheegayo dugsiyadaa gaalada abaasaa ka mid a qaar kaloo magacyo kalalaa ka mid a xarun dhaqan oo nin soomaaliya haystaa ka mid a haddaana tuur lahayn maxaa lagugu doodayaa horta kanaad u doodaysa haddaanu tuur iyo hays iyo qallooc lahayn waxaanaad ka ilaalinaysaa waa maxay laakiin wixii u dooday oo dhan waxa aan ku leehay hal tuure hadday ku taalay laba iyo toban tuurood baa u samayseen way ka sii dartay ka daro dibi dhalan intaas kadib sheekh aadan sunni ayaa waxa uu soo hadal qaaday in maamulka somalilan uu xirxiray qaar ka mid ah dadkii ka falceliyey dhaqan dorinta ka jirta waddanka ee lagu hayo dhallinyarta iyo bulshada qaybahooda kala duwan haddaad horumarka adiguna bari ugu sahan tagto adna galbeed aad ugu sahan tago mid kalena hawdiyo waqooyi uu qabto dee guulisuba ma imanayo waana sidaa hargeysa maanta ka taagan dhallinyarada heellan ee dalkoodu wejigan weji ka dambani wanaagsan ka qurux badan inay ku arkaan jecel qulxudaa daba miranayso saambaa saamahaa la daba jiidayaa waa loo boodiyayaa qaarkoodna maanta laba dublaa xadhig loogu looji oo waba lagu xidhxidhay hawl gaaray leeyihiin iyo meesi u gaaroo lagu xidhiidhay ma jiro dadow maxaad uga hadlaysaa iskuullada ay reer galbeedku soo dirteen iyo
maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ka amar qaata islamarkaana dadaalada badan ku bixiyo hirgelinta dimuqraadiyadda laga soo minguuriyey wadamada reer galbeedka isagoona ciddii ka hortimaada maamulkaasi fikirkiisa kula kaco xirig iyo dhibaatooyin kala duwan haweeney baadariyada ayaa jaamacad waxay ka furatay magaalada hargeysa taas oo ay ku faafiso diinta nasaarada cabdifitaax maxamed qaasim ayaa warbixintan inoo hayaa
hadalhayn badan ayaa ka dhalatay jaamacad ku taalla hargeysa oo lagu faafiyo diinta kiristanka taasoo ay maamulo iyo macalimad ka tahay haweeney baadariyad ah oo lagu magacaabo joy inkasta oo qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee somalilan ay wax ka dhigaan macalimiin nasaaro ah iyo kuwo liwaadka u ololeeya sida anderson cover haddana arrinta jaamacadda barwaaqo ayaa dhowaan lagu baraarugay baadariyadda joy waa haweenay u dhalatay dalka nigeria kana soo shaqaysay arrimaha waxbarashada iyo faafinta kiristanka waxayna sida warbixin lagu sheegay ay ku soo guulaysatay inay tobannaan qof ka saarto diintii ay haysteen waa haweenay u tababaran arrimahan islamarkaana aad u garanaysa sida looga faa'iidaysto dadka duruufaysan ee aanan caqliga iyo garashada diimeed lahayn xogta haweenaydan ayaa waxa ay ka baxsatay kiniisadda the elevation taas oo sheegtay in gabar wadaad ah oo iyaga ka mid ah ay aaday somalilan islamarkaana ay u duceynayaan hadalkan oo lagu soo daabacay baraha khaaska ah ee ay kiniisaddu ku leedahay internetka ayaa u qornaa sida tan duco ayaan raacinaynaa wadaadda joy oo u tegaysa somalilan howla diimeed siddeed iyo tobanka julaay laba kun iyo koob iyo labaatan hadalkan oo xilligaasi ka hor ay daabacday kiniisadda ayaa waxaa ka falceliyey dadka qaar laakiin aad looma sii wadwadin maadaama aan muuqaalkeeda la arag haweenayda warbixin dhammaystiranna aan laga keenin jaamacadda ay dhigto haddaba baadariyadda oo gudanaysa howlaheeda gaalaysiinta ah ayaa ardayda u xayeysiisa baybalka iyo waxyaabaha quraafaadka ah waxaana ay inta badan isticmaashaa erayada soo socda waxaan leeyahay inta aan i aqoon waxaan ahay macalimad waxaan idiin hayaa saddex sheeko caawa oo baybalka ku jira jaamacadda barwaaqo oo la furay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa dhigta haween oo keliya iyadoo ay jiraan shuruudo lagu doorto gabdhaha ardayda ka noqonaya haweenaydan ayaa lagu baraarugay dhowaan xilli ay khudbad ka jeedinaysay xaflad qalinjibin lagu sheegay oo jaamacadda ka dhacaysay waxaana khudbaddeeda ay ku muujisay inay jaamacadda kiniisadda furatay halka markii hore dadka looga dhigayay xarun ay hirgeliyeen aqoon-yahanno soomaaliyeed hadalladeedii waxaa ka mid ahaa jaamacadda barwaaqo xaqiiqdii machadkan loogu aasaasay gudaha somalilan waxay ka tarjumaysaa rajo fiican iyo diirad saariddeeda dumarka muhiimadda aan ka leenahay jaamacadda barwaaqo waa mid aad u fudud waana si aan kor ugu qaadno dumarka soomaaliyeed si ay u noqdaan xirfadlayaal bulshadooda u hogaamiya horumarka muuse biixi oo gobjoog ahaa xafladda ayaa si qiiro leh u sheegay inuu ku faraxsan yahay jaamacadda iyo shaqada ay hayso oo tallaabadii u horrayso inuu qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta sidoo kale muuse biixi ayaa difaacay dadka kiristanka ku faafiya somalilan isaga oo sheegay inay ceeb tahay in xasaasiyad laga qaado beedariyaashan bulshadana laga dhigo kuwa daciif ah oo diintooda si sahlan looga saari karayo waxaynu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka maraykanka ah ama ka ingiriiska ah ama inanta soomaaliya ay la kulanto ka ingiriiska ah ama ka yuhuudiga ah ama ka hindiga ah caabudo lo-da inuu baqayna galo dadkeenna in la gaalaynayo teena laynaga saarayo oo aynu nahay dad daciifa oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeedaa dad badan oo isugu jira culimo iyo dhallinyaro ah ayaa ka qayladhaamiyey baadariyadda iyo hadalka taageerada ah ee muuse biixi dhanka kale kiniisadda elevation ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay barteeda twitter-ka ka saartay hadalkii ay ugu duceynaysay joy maadaama falcelin badan ay ka dhalatay iyada oo sheegtay in qoraalkaasi uu si khaldan uga soo baxsaday marka laga yimaado dadka kiristaanka ah ee faafiya diinta nasaarada waxaa kale oo jira kuwa soomaali ah oo ay horay u gaalaysiiyeen oo iyaguna hargeysa iyo burco ka wada shaqooyinkooda oo kale kuwaas oo la soo siiyey dhaqaale badan oo ay ficiladooda guracan u adeegsadaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa walaayada galguduud waxa uu ku wareejiyey muqararka dugsiga dhexe maxamed cali aadan ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo bandhigayay muqararka dugsiga dhexe ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waxgarad macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kasoo qaybgalay munaasabadan iyagoona goobta ka jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn mas-uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in diyaarinta muqararkan ay qaadatay waqti dheer islamarkaana uu yahay mid tayadiisu sarrayso muqararkii dugsiga dhexe laga bilaabo fasalka toddobaad siddeedaad sagaalaad ee dhexe ayaan wadnaa markii la soo saaray kadib waxaa loo carbiyey macallimiintii dhigi lahayd maantana waa la qaybinayaa haddii marka muqararkan sida loogu talagalay macallimiintii loo tarbiyeeyey hadduu helo kormeerkii loo baahnaa dugsiyadii in la dhigayo in kale meesha heerka waxbarashada ay marayso kormeer ayuu maktabka ku samayn doonaa haddii sidaasi ay dhacdo ardayga soo baxaya waxaan rabnaa inuu noqdo arday caqiidadiisu saliim tahay fakerkiisu saliim yahay anfaca dadkiisa diinkiisa iyo dalkiisaba anfac ayaan rajaynaynaa biidni illaahi tacala intaas kadib mid ka mid a macallimiinta wilaayada galgaduud oo munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey muqararka dugsiga dhexe wuxuuna sheegay inay gaarsiin doonaan qaybaha kale ee bulshada insha allahu tacaala awalan waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala ee na soo iijaadiyey naga dhigay haddana muslimiin intaa markaan ka soo laabto oo aan mahaddaasi intaasaan ka soo laabto annaga bahdeenna la yidhaahdo altarbiya watacliima mucallimiinta ee halkaan isugu yimid gobolkan wilaayada galguduud gaar ahaan degmadiisan hadda ceelbuur aan maanta taagannahay walaalayaal aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa maktabka tarbiya watacliim soo dhowaadaan idin leennahay qiimaha sharafaad agteeda ka leedihiin islaamka iyo ummaddana waxaan gaarsiin doonnaa insha allahu tacaala qiimaha iyo sharafta iyo kitaabada iyo khayrka aad ummadda u keenteen insha allahu tacala intaan ku soo gaabinaya dhowaan ayay ahayd markii munaasabad sidan oo kale ah islamarkaana ka dhacday degmada jilib lagu soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe kaasoo loo qeybiyey macalimiinta iskuullada ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka rag basoolada iyo tooreeyo ku hubaysan ayaa dadka waxa ay ka qaataan wixii ay wataan dadka ku dhaqan degmada heliwaa ayaa ka mid a kuwa iminka aada u cabanaya maamulka deegaanka oo asiga qudhiisa ciidamadiisu ay dhac geysanayaan ayaa asigoo dadka iska gadaya shalay waxa uu soo bandhigay laba ruux oo uu sheegay in iyagoo dhac ku howlan uu soo qabtay burcaddu waxay xiriir iyo wada shaqayna leeyihiin ciidamada dowladda federaalka oo iyaga qudhoodu si bareera dadka harkii u dhaca halka dhegeystayaal warkaa ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qarax dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay dalka ruushka sida uu sheegay xafiiska xeerheelaalinta guud ee magaalada moscow laba ruux ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay dhisme ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada moscow ee caasimada ruushka war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska xeerheelaalinta ayaa lagu sheegay in labada ruux ee dhintay midkood uu ahaa canug yar inkastoo war-saxaafadeedka aan lagu cadaynin nuuca uu ahaa qaraxani khasaaraha geystay wakaalada wararka ee interfax oo soo xiganaysa ila xogogaal ah waxa ay sheegtay in qaraxu uu ahaa bamgacmeed balse qudheedu ma aanay sheegin cidda ka dambeysay qaraxan dalka ruushka ayaa waayihii u dambeeyey waxaa kusoo badanayay qaraxyada khasaaraha geysanaya laakiinse madaxda waddankaasi ma aanay caddayn sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya qaraxyadan joogtada ka noqday qaraxyada joogtada ka noqday dalkooda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga inta